kulanti wanaagsan oo wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka toddobaadka dalka iyo dadka barnaamijkan dhegaystayaal waxaad ku maqashaan qaar ka mida warbixinadii iyo wareysiyadii ugu muhiimsanaa ee toddobaadkan ay baahisay himilo f m qodobada aan toddobaadkan idiin soo xulnayna waxaa ka mid a waxyaalahaas ku dhaca waxaa ka mid ah marka qaar waa la kufsadaa waa la jirdalaa waa la handadaa waxay haastana laga dhacaa waxay lahaayeen ee xuquuqa lahaayeen ayaa laga qaataa waa waraysi ku saabsan xilliga qofka loogu yeedhi karo qaxooti iyo xuquuqaha uu leeyahay qofka loogu yeedho qaxootiga
dabcan waxaa ka dhalan kara natiijooyinka ka dhalan kara hadallada nacaybka ku dhisan iyo oo baraha bulshada loo isticmaala colaad iyo calol wax isugu qaad iyo si xun wax u faham hadallada beenta ku dhisan iyo hurinta colaadaha waa waraysi ku saabsan sida ay baraha bulshada uga qayb qaataan hadallada nacaybka ah iyo sida looga hortegi karo in baraha bulshada lagu faafiyo hadallada nacaybka ah qodobadaas ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan barnaamijka muddada uu hawada ku jiro waxaana idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdiftaax xaashi guuleed ku soo dhowaada mar kale barnaamijka toddobaadka dalka iyo dadka xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayuununaaska dadkeenna cadaajoo noloshooda cadiba culimo caynadooda taqaano rabbi ciribjarhkooda ku ciseeyey caynulcaafiya ku caano ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaane dawadii cirib tiri laheedoo caynadiisa baabi'in caynulcaafiya casri iyo leel idinku caawinaysay codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umulasibiyaanka dumarkeenna cadiba iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynulcaafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynulcaafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umulusibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammaynayo boqol afariyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynulcaafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waaya xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynulcaafiya idiin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfeshin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulusibyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynulcaafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaagsi gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed
waa hagaag dhegaystayaal aan ku bilaabo qaybaha hore ee barnaamijka toddobaadka dalka iyo dadka marka ay qof ama qoys go'aansadaan in ay ka baxaan waddankooda oo ay magangelyo ka raadsadaan meelo kale waxa ay guud ahaanba u safraan meesha ugu dhow oo ammaan ay ka heli karaan sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii qaxootiga ruwanda waxa ay ku dhunteen burundi jamhuuriyadda dimuquraadiga ah iyo tanzaniya si ay uga cararaan xasuuqa iyo argagixisada dalkooda 1979kii markii uu midowga sufiyeeti ku soo duulay dalka afghanistan dadka afghanistan ayaa u cararay iiraan iyo bakistan maantana dadka reer suuriya ayaa u haajiray waddamada turkiga iyo jordan dalkeenna soomaaliya waxa uu ku jiraa waddamada ugu badan ee dad qaxootiya ay uga maqan yihiin dibadda waddamada deriska ah waxaa jooga dad qaxooti ah oo soomaaliyeed waxaa intaasi dheer kuwa ku dhammaaday badaha iyaga oo nolol ka raadinaya ameerika iyo yurub qaxootiga soomaalida ah ee ku nool dalalka deriska ah sida kenya ayaa waxaa haysta dhibaatooyin badan kenya waxaa ku nool qaxooti soomaaliyeed oo tiradooda lagu qiyaaso ku dhowaad shan boqol oo kun maanta ma jirto cid si dhab ah uga warhaysa xaaladda ay ku sugan yihiin dadka qaxootiga ku ah dalalka dibadda sida ay ku soo noqonayaan iyo xataa waxa sugaya mustaqbalka haddaba goormee ayaa qofka loogu yeedhi karaa qaxooti maxay yihiin xuquuqaha uu leeyahay qofka loogu yeedho qaxootiga ma jiraan shuruudo laga rabo qofka qaxootiga ah su-aalaha iyo kuwo kale ayaan hordhignay ustaad cabdiweli cabdulaahi maxamed waxaana uu u warramay cabdiraxmaan maxamed cali Een, bismillah waa su-aal aada u muhiimsan waa maxay qaxooti haddii la yidhaahdo Ee, qaxootigu waa qof dad ama in ka badan oo dad ah kuwaas oo dagaalo ama colaado ama musiibooyin dhacay iyo dhibaato oo ka soo gaartay ee waddankay ku noolaayeen iyo deegaanadii ay deg- ay deganaayeen ee ayaga ay u dhasheen dhib ka soo gaaray awgeeda ay intay meeshii ka soo tagaan meel kale ay tagaan oon dalkooda ahayn ayaa qaxooti la yidhaahdaa marka qaxootiga adduunka meel walbana waan ku aragnaa Ee, meel walba qaxooti ayaa jooga marka qaxooti waxaa la yidhaahdaa qof marka meeshiisii uu ku dhashay uu ku barbaaray uu ku noolaa sababaha noqotaba musiibo ha ahaato dagaal ha ahaato ama colaad ama dhibaatooyin uu ka soo cararay ayaa la yidhaahdaa waata goormaa qofka loogu yeeri karaa qaxooti Een, sida uu dhigayo eh, sharciga caalamiga ah ee qaramada midoobay wuxuu leeyahay waxaa qaxooti loogu yeeri karaa ama loo yaqaanaa qofka dhibaato la soo daristay ama dhibaato soo gaartay dhibaatadaas oo ah hadday soo gaar lahayd naftiisa ama caqligiisa ama noloshiisa ama xurriyaddiisa iyo jiritaankiisa intaba sabab u noqon karto iyo afkaarta uu aaminsan yahay ee dhanka diinta ah ee markay dhibaato soo gaarto ayaa loo yaqaanaa qofkaas uu la cararaayo fikirkiisa maskaxdiisa aqligiisa iyo xooggiisa iyo wixiisa dhibaato soo gaartay qofka markaas ayaa loo yaqaana la dhihi karaa Mm. waa maxay farqigu u dhexeeya qaxooti iyo barakace Een, farqi ayaa u dhaxeeyo qaxooti iyo barakac qaxooti horaana usoo sheegnay oon dhahanay qaxooti waa dad ama in ka badan dad fara badan kuwaas oo dagaaliyo colaado iyo musiibooyin ka soo qaxay wadan wadan kale u qaxaayo mar wadankooday ka baxeen wadamo kaloo jaadla ah ama meelo fogfog ayay tegayaan waa aragtay soomaali badan oo maraykanka iyo kanada iyo me- ingiriiska iyo meelo badan qaxooti ku ah marka duruufada iyo dagaaladii markaas dhacaya waa carareen laakiin barakacu waxaa laga wa- wax kala maaha waxaa waayo waa dadka ku barakaca ama dadka gudaha intay maalan soomaaliya dhexdooda intay meel ka soo guuraan ay meel kale tega meel kale tegayaan ama musiibo ha ahaato waxay la soo carareen ama dagaal ha ahaato ama mashaakil kale ha ahaatee waddanka gudihiis lay ku barakaceen meel kale bannaanka kama aadin marka hadduunu bannaanka qofka bannaanka uga bixin oo isla waddankii gudihiisa meel ka mid a uu dego uu tago ayaa la yidhaahdaa barakac ama qaxootiga marka waa markuu xuduudda ka gudbo ah qaxooti la yidhaahdaa Mm, dhan kale maxaa u dhexeeya ereyga muhaajir iyo qaxooti
horta qaxooti waan kasoo sheekayno waa kan xuduudda ka tallaabo asoo naftiisa iyo wixiisa la cararaayo afkaartiisa Ee, laakiin ereyga hadda muhaajir la yidhaahdo wuxuu gooni u yahay eh, mustalax dadka islaamka ayuu gooni u yahay Eh, mustalaxaadka hadda la isticmaalana ma aha laakiin waa waa wax jiro dee muhaajirka waa qofka diintiisa inta lagu dhibay ee caqiidadiisa meel uu ku eh, u suurtogeli waayday inuu si xornimo u guto cibaadadiisa iyo intuu hijroodo uu baxo ayuu meel kale tegayaa oo uu targalaa inuu bal si cibaadadiisa sida uu fiican u guto marka ereyas muhaajir waa erey gooni ah si markii loo fiiriyana mu- hebel meesha waa ka hijrooday ama waa waa ka tegayna si dhinac kale waa isku ku mid laakiin mustalax ahaan muslimiinta ayaa loo isticmaalaa gooni u ah Mm. maxaa lagu xusi karaa dhibaatooyinka ay la kulmaan dadka loogu yeero qaxootiga Ee, musiibooyinka ama dhibaatooyinka ku dhaca dadka een, qaxootiga loo yaqaano way badan yihiin Oon waxyaalahaas ku dhaca waxaa ka mid ah marka qaar waa la kufsadaa waa la jirdalaa waa la handadaa een, waxay haastana laga dhacaa Ee, waxay lahaayeen ee xuquuqa lahaayeen ayaa laga qaataa marka waxyaa marka dhibaatooyin ku dhici karo dhibaatooyin fara badan waayo Ee, dowladda ay joogaana laga rabaa mar walba inay ilaaliyaan qaxootiga yaa laga rabaa taas aa muhiimsan oo laga rabo inay ilaaliyaan ayaa laga rabaa laakiin dhibaatooyin badan aa dadka barakacyaasha soo gaaro maxaa yeelay meesha ay joogeen ay garan jireen ay ay lahaayeen een, waxaa waaye way ka soo tageen haddii baa u raaceen waxaa la intay u socotaa keen warqadda aqoonsigaada qaxootinimada intay ujeedaa la leeyahay meel ma mari karo maxkamad ma tegi karo ma dacwoon karo ma suubi karo u dhib qabaa marka wuxuu u baahan yahay marka xuquuqdaas inuu helo ee, marka dhibaatooyinkaasna way soo gaarayaan marka dhibaatooyinka soo gaari kamid tahay laakiin dowladda ay joogaan aa la rabaa mar walba inay ilaaliyaana laga rabaa ma jiraan shuruudo la isla aqoonsan yahay oo laga rabo qofka qaxootiga loo aqoonsanayo haa way jiraan shuruudo iyo ee, loo aqoonsan yahay si qofka loo yidhaahdo waa qaxooti qofka kow waa inuu wadanku ka soo qaxayo oo ka yimid oo qaxootinimada uu ka soo tegay matalan wadan oo amni oo nadiif oo amni ka jiro oon dhibaato lahayn hadduu ka imaado qaxooti looma aqoonsan karo waa in intaan soo sheegnay ee naftiisa colaad musiibo ama dhibaato wax unu ka soo cararaa inay jirto waayo qofkaana markaa aanan qeexitaankii markii aan samaynaynay qaxooti waa maxay oo laga waayo ee lama dhihi karo waa qaxooti waayo marka wuxuu u baahan yahay een, in qofkaasi meeshuu ka imaanayo iyo meeshuu imaana inay kala duwanaadaan naftiisuu la soo cararay fikirkiisuu la soo cararay musiibo dhacdu la soo cararay waa la hanjabay dhibaataa ka dhacday halkaas waa in inamahaas la suubiya kaas waay laakiin meel amni aan ka soo tegay oo nabadgelye eh adduunka waad aragta markaad waxaa leeyahay waddankaada ku laabo een, la dhahaayo maxaa yeelay waddankaada waa amni wax ma aha marka meel amni ninka ka soo tago qaxooti looma aqoonsanaayo taasaa marka keenayso in la yidhaahdo qaxooti yaa ah marka waa qofkaas waayo qofka dhibanaha ama dhibka naftiisa iyo maalkiisa xooliis la cararaaya qaxooti la yidhaahdaa Mm. dalkeena soomaaliya ma ka jiraan ayaa la dhihi karaa qaxooti haa soomaali badan ah qaxooti ah waad ogtihiin ee, waan ogtahay adugu adduunka darafyadiisa kale kulley ka buuxaan Ee, meel alla meeshay tagaanna een, waa aragtay ee, waxay joogaan meesha noogu dhow hadda maanta waa aragtay waa kenya xarooyin waaweyna ka dhisan ee, wadamada yurubkay tagaan yuganday joogaan ee, meelo badan ay joogaan ay qaxooti ku yihiin oo lagu ogyahay meel waa joogaan soomaaliya gudaheeda marka yidhahdana qaxooti waa joogaa oo waad ogtahay yamaha laga soo qaxay soomaaliya way soo galeen way joogaan Ee, qolo zanzibar ka horeyn jirtay hadda kor wadanka way imaatay qaar way ka joogaan marka qaxootiyaalna way joogaan oo wadanka Een, waa laga dhexelaya marka ayada kelima ah adduunyada kasoo marka wadan walbana markuu deganaashaha iyo dhibaatada ay ka dhacdo qaxooti uu isku bedelaa waad aragteen hadda ee, wadanka ukraine oo wadan waxbarasho loo raadsado oo la tegi jiray oo amni oo nadiif u ahaa maantana waa aragtay asaaba qaxooti noqday suudan waa aragtay waxyaalaha ka dhacay yaman suuriya marka dagaalooyinka iyo musiibooyinka waxyaalaha u badan ee qaxootinimada sabab noqoto waayo ee dadka inay wadankoodii ka tagaan meeshoodii ay meel kala aadaan keenaysa waayo Mm. maxaa ka mid ah sababaha dadka ku xambaara inay qaxooti noqdaan Een, waxyaalaha sababa dadku inay qaxootinimo aadaan een, waataan hadda soo sheegaya dagaalada ka mid ah ee dagaalada dadku meeshooda intay ka wadaan ay meel kala geeyaan maxaa yeele qofka wuxuu rabaa inuu nolol helo qofka marka meel xabada ay ka dhacaysa ama dil iyo dhibaato ay ka dhacaysa ma sii joogi karo marka wuxuu aadaa meel noloshiisa ku aamino Ee, waxyaalaha kale oo sabab ku noqon karta waxaa waaye xuriyadiisa fikirka ah hadduu fikirkiisa meelu ku sheego ama la caburiyo wuu iska tegayaa wadan xisbi siyaasaduu ku jiraa ama shakhsiyadiisa waxaa xabsiga lagu hanjabaa in la- in la- in la yidhahdo waa lagu xiri malaal marka uu iska carari meelahaas uu aadi meeluu xurnimadiisa iyo fikirkiisa uu uu ka hadli karo raadsani Een, haddii maalan een, waxyaalaha kale oo dhibaatada ah, maalan la dhihi karaa sabab way noqon karaan qofka inuu meesha ka qaxo ama ka tago Een, waxaa ka mid ah hadduu qofkan nolol fiican uu ka heli waayo hadduu nolol fiican uu ka heli waayo maalan wadankii burburaas ka jiro ama dhibaatadaas dagaalaa ka jiro nolol fiican kuma haysto marka nolol fiican inuu raastana waa suura- marka waxyaalo badan wax walba ee qofka meeshuu joogay sidii uu rabay uu ka waayo maalan waddankata dowlad ka jirto ee faqiir tahay waa wax kale laakiin waddan amni aan ka jirin dhibaato aan ka jirin qofka binu-aadinka hadduu ka tago meel kale uu tago waa qaxooti waayo
ma jiraan sababo keeni karaa in dadka qaar loo diido inay qaxooti ahaan loo aqoonsado haa way jiraan sababa keeni kara marka qaar ee dadka in loo diido inay noqdaan qaxooti waataan kuu sheegay waayo ee maalan ninka hadduu ka tago waddan amni ah nabadgelyo ah caafimaad ka jira wax walba la helaya xuquuqdii qofku binu-aadamka helaya uu ka jira intuu ka tago uu dhum- waddan kala tago dhaa qaxootiyaan rabaa ma heli karo Een, waxaan kaloo qaxootinimo la siin karin qof dambiile eh oo dee inuu dhibaato intuu geystay uu wadan kala tegay oo raba inuu cararo rabo macnaheeda marka dowladaha qaar heshiisa ka dhexeeya oo ah in eh, dadka dembiilayaasha la isdhaafsado waa waa jiraan mar qofka hadduu de- wadankiisa uu dembi ka hadleeyo uu cararo wadan kala tago ninkaas qaxooti ha laga dhiga ma dhigi karo maxaa yeelay eh, dembiga iyo qofkuna dembiga iyo dhibaatada uu geystay aad u diideyso inuu noqdo iyo mar walba heshiisyada ee dowladaha waxa ka dhexeeyo ay kala qortaana marka qaar waa waa la samayn karaa Mm. marka la eego ee qaramada midoobay maxaa shuruuc ah oo uga yaala arrimaha qaxootiga iyo sharciyadooda Ee, qaramada midoobeyd een, shuruuc badan ayay ka soo saartay wayna ka hadashay een, arrimaha qaxootiga ah waatan maanta adduunka waad arkaysaa he- dowlado badan aa heshiiska ku jiro in ee, dadka qaxootiga ah xuquuqda ay lahaayeen la siiyo Ee, waan ta- taasaana sababta keenayso Een, waxaana keentay waxaa waaye qaramada midoobay oo adduunka dhan ku kulansan yihiin dowlado badan heshiiskaasi saxiixay qof walba heshiiskaas saxiixay ee ka mid ahna wuxuu waxaa laga rabaa wadankiisa markii loo soo qaxo inuu ilaaliyo annagaba soomaaliya waa aragtay barakacyaasha iyo qaxooti- qaxo- qaxootigu dastuurka dalka waa looga hadlay haddaad fiiriso maalan jabtarka ee labaad ee qodobka soddon iyo toddobaad ee xaqa qaxootiga uu leeyahay ee xaqa qox- qof qaxootiga uu leeyahayna waxay la mid tahay xuquuqda muwaadiniinta caadiga ay leeyihiin jamiic xuquuqaadka oo dhan ee muwaadiniinta dalka ay leeyihiin ay marka dadka qaxootiga ah meel walba ay tagaan waxay xaq u leeyihiin sida dadka meeshay u tageen u nooli inay u noolaadaan nolol fiican inay haystaan sida caafimaadka hooy fiican cunto biyo nadiif ah een, waxaasoo dhan la rabaa waxaana mas-uuliyadda ilaalintooda xuquuqdaas laga rabaa dowladda meesha ka jirto ee martida u yihiin ee u tageen inay ilaaliso iyo hay-adihii gaarka ayada u xil saartay qaxootiga ah aa laga rabaa in daryeel la siiyo hanjabaad laga ilaaliyo ee maxaa yeelay wadankoodii ay ku noolaayeenna duruufo iyo dhibaatooyin ayaa ka soo qaxisay dhibaatooyinkaas ay u adkaysan waayeen aaweeday ayay meesha maciin bideen marka meesha ay imaadeen marka waa heshiis caalami ah ee qaramada midoobeed ay- ay- een, oo qof walbo ka mid ah un-ka oo inuu ilaaliya laga rabo waayo Ee dowlado qaar dhahay anagu qaxooti meel ma geyn karno laakiin lacagtaan bixinayna way iska jiraan hadda matalan wadanka jarmalka oo kale qaxooti m- inay wadankooda qaxooti dejiyaan way diideen rejiis ahaan laakiin lacagaha lagu bixiyey way bixiyaan marka laakiin cid walbo heshiiskaas confessionka ka mid ah ee heshiiskaasi waa laga rabaa inuu bixiyo sidee marka wax looga qaban karaa ayaa la dhihi karaa arrimaha keena qaxootinimada ama dadku inay qaxooti noqdaan Een, arrimaha eh, qaxootiga sababo ama keeni karo waa wax een, u baahan waqti badan in laga hadlo inta lagu soo koobi karo haddana laakiin si guud usoo koobno eh, waxaa looga baaqsan karaa horta musiibooyinka laba waayo kuwo rabaani ah eh, dee mutan rabaaniga ilaahay subxaana watacaala xaggiisa ay ka imaanaysaa iyadu in alla inta laga laga taxdiir rabo waxaa waayo eh, ilaahay xaggiisa waxay ka imaado waa musiibadaas caadi oo quwal qaahira la yidhaahda wax dadka awdooda ka baxsan waayo daadkaas iyo mata- dhulgariiradii iyo waxaasoo imaanaya marka waxyaalaha dhibaatada keento oo keentaas waay markii laga reebo laakiin waxaa laga baaqsan karaa tan dadka gacmahooda ay sabab u noqdaan oo ah dagaalada ee, w- wax u badan waxaa waaye dagaalada keenaya waayo marka in dowladaha mar walba ee, la- xoogga la saaro hadday matalan xurguf dhex marto inaysan dagaal gacan ka hadal uusan dhicin hadduu gacan daga- dagaal dhacana ee, sababaha keeni karta waaye haddaan hore usoo sheegnay oon dhahnay tusaale waxaa noogu filan hadda waa aragtay suuriya ciraaq soomaaliya yaman suudaan oo hadda ugu dambeysay ukrain oo kasii horeysay marka waxyaalaha marka mar walba dhibaato dhacdo mus- dagaaladaas waa waxa ugu badan ee qofka nasibada ugu badan ee ama ba- ugu badan la dhihi karo ee dagaaladu waa waxaa sababa qaxootinimada waayo marka in la yareeyo haddii la rabo waxaa waaye mar walba dowladaha in la wacyigeliyo dagaalku inuusan xal ahayn in la wada hadlo lusu tanaasulo maxaa yeelay dagaalku wiil kuma dhashee ee wiil unbaa ku dhinto dhibna wuu keenaa marka dad badan oo si qurux badan guryahooda u joogay caafimaad ku haystay waxbarasho ku haystay hoy fiican haystay biyo nadiif haystay waxbarasho haystay yaa intay ka tagaan ay wadan kale tegayaan oyna garanaynin dhaqankiisa cabsi ah ayay ka cabsanayaan la hanjabayo hadday rabaan indhaha loo guudan laga yaabo in dhibaatooyin badan ay qarsanaan dadka qaxootiyada ah dadka badanaa dhibaatada qarsada waay sababtoo maa hadduu hadlo wuxuu isleeyahay cid wax kugu taraysa ma lehe iska sabar iska joogo intii wadankaada nabadkaaga noqonayso marka waxyaalahaas marka u badanna dagaalada waayo dagaalada marka in la joojiyo oo la wada hadlo oo mar walba dhanka wanaagga ah ee maxaa yeelay sulxiga ayaa fiican mar walba taasaa looga maarmi karaa laakiin wixii musiibo rabaani ah iyadu mar alla markay dhacdana layska kaashtana way fiican tahay dhulgariirada iyo daadadka iyo waxaas waa quwal qaahira waxa qof wax ka baxsan qofka awoodiisa waay marka awoodiisa qofka ka baxsan een, iyadu waana waa waa waxa ilaahay keenay iyada marka eh, mar walba ilaahay unbaa lagu shukrini ilaahay unbaa kaa qaadayo laakiin tan gacanteenna ah inaan ilaalina lana rabaa wadankan fasahaad iyo dhibaato ku suubinin si dad badan noloshooda ay u qaxaan ay meelo kale iyagoo wanaaggii haystay ee meelo dhibaato iyo nasiib darro iyo dhafad kusoo aado dadku aragtay markii qaxootiyada ay ma- wadamada daal ka dhaco caruurta jidka dad caruur badana ku dhimato madaafiica ku dhacdo waxaa laga yaaba qofkii qoyskii maanta ka koobnaa toban qof aa laga yaaba inuu shan cunug la taga laga yaaba meesha la tago inta kale ay jidka wax ka dhintay iyo wax dhibaato ay soo gaartay ay noqoto marwal marka dhibaata musiibo waayo dagaalada waxyaalaha u badan waayo marka qaxootinimadan iyada ah boqolkiiba ka badan yaa konton ka badan ayadaa keento كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياه xarumaha dhaqan celinta alabraar ruuxii dhaqan wareere xumaha ku dhiirado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhabbayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhab ugu istaago dhaqan celin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhexal weeye tacliintu iyo dhigaalaan dhammaane ruuxii dhinac maro dheeldheel iyo dhalanteed u qaata oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqan celinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigaye dhaqso u geeya dhaganugeel ruuxii laga waayey waalidkii ku dhaqan xumaa timaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaya yaaqay ha nagu qaylinano xarumaha dhaqancelinta alabraar baa dhexda u xirto dhaqancelin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqancelinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqancelinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqancelinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista tawxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqancelinayaan caasiwaalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheela tiran waxaa halkaas diyaarku ugu ah doctor aadan sunni oo u kuurgelaya afar iyo labaatanka saacba xaaladaha caafimaad ee dadka loo samaynayo dhaqancelinta waa dhakhtar ku xeel dheer sida la isugu daweeyo dhirta xarunta koowaad ee dhaqan celinta wiilasha alabraar waxa ay ku taallaa xaafadda xamar jadiid dhabarka dambe ee jaamacadda simad halka xarunta labaad ee dhaqan celinta wiilasha alabraar ay ku taallo xaafadda shiirkore agagaarka sargaduudda wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada kale ah eber lix hal shan afartan iyo labo afartan soddon iyo lix eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex al abraar كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياه
cisbitaalka takhasusiga alixsaan ee datorshiine indhaha ruuxii ka sheegto cudur uu ka asiibo dhaayaha aafo ka gaarto ama xanuunka haleelo aragtidiisa nusqaanto insha allah xarrintiisa dhakhaatiir aad u taqaano takhasus gaar u laho datorshiine uu horkacayaa dalka inoo wada jooga waa ilaah mahaddiisa cisbitaalka takhasusiga alixsaan wuxuu kuu samaynayaa baaritaanka daawaynta iyo qalimada indhaha cisbitaalka takhasusiga alixsaan dhakhaatiirta ka howlgala daawooyinka ay ku qoran adoo meel fog ka raadin waxaad ka helaysaa farmashiyaha ku dhex yaala cisbitaalka indhaha alixsaan alixsaan sbeshaalist hosbital wuxuu leeyahay shaybaar dhammaystiran oo qaab casri ah loo qalabeeyey cisbitaalka takhasusiga alixsaan qaybtiisa labaad ee buulixuube waxaa ka howlgala doctor cabdicasiis shiri oo wax ku soo bartay dalalka ruushka iyo awstreeliya lena takhasus shan iyo labaatan sano si gaarana ugu takhasusay daaweynta iyo qaliimada indhaha sidoo kale qaybta labaad ee alixsaan buluxubey waxaa qalima ka fuliya ditorshiine isbitaalka alixsaan ee doctor shiine qaybta buulaxuubey waxaa lagu soo kordhiyey qayb qurxinta afka iyo ilkaha ah waxaana lagugu diyaariyey dhakhtar ku takhasusay qurxinta afka iyo ilkaha isbitaalku waxa uu bulshada u samaynayaa qiimo dhimis boqolkiiba konton ah oo ku siman muddo bil ah cisbitaalka takhasusiga ee alixsaan qaybtiisa koowaad waxay ku taalaa degmada hodan xaafadda kaasa babolaare qaybtiisa labaadna waxay ku taallaa degmada wada jir xaafadda buuluxuubey gaar ahaan agagaarka iskool jabuuti wixii faahfaahin intaasi ka badan xarunta buuluxuubey ee qaybta labaad alixsaan kala xidhiir telefoonnada kale ah eber lix hal afar afartan iyo sagaal sagaashan iyo afar afartan iyo saddex ama eber lix hal hal afartan iyo afar eber sagaal eber sagaal cisbitaalka takhasusiga alixsaan ee buuluxuubey
waa hagaag dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka toddobaadka dalka iyo dadka oo idinkaga imaanaya idaacadda himilo fm megaherts hadalka nacaybka ah waxaa lagu qeexi karaa hadal kasta oo kiciya caadifadda ama fikradaha qaldan ee sameeya nacaybka ama oraahyada qaldan ee loo adeegsado koox ama qof hadallada nacaybka ah waxa ay huriyaan rabshadaha waxaana ay wiiqaan kala duwanaanshaha iyo wadajoogga bulshada waxa ay halis ku yihiin qiyamka iyo mabaadi'da guud ee wadajoogga ummad waliba soomaaliya waxa ay ka mid tahay waddamada ay ka jiraan hadallada nacaybka ah ee salka ku haya afkaarta qabiilaysan maadaama ay soomaaliya ku badan yihiin fikradaha nacaybka iyo takoorka ku salaysan internetka iyo baraha bulshada ayaa ka qayb qaata hadallada nacaybka ah kuwaas oo aad u sii siyaadiya bulshada dhexdeedana ku faafa maadaama ay bulshada soomaaliyeed muddooyinkii ugu dambeeyey ay aad ula qabsanayeen isticmaalka aaladaha baraha bulshada haddaba sidee uga qayb qaataan baraha bulshada hadallada nacaybka ah soomaaliya ma ka jiraa sharciga lagu xakamaynayo internetka sidee looga hortegi karaa hadallada nacaybka ah ee lagu faafiyo baraha bulshada weydiimaha iyo kuwo kale ayaan hordhignay ustaad shaafici ibraahin cabdi waxaana uu warramay cabdiraxmaan maxamed cali ustaad shaafici soo dhowow ee waxaad nooga warantaa soomaalida marka la eego siday ku yihiin adeegsiga hadallada naciibka ah بسم الله الرحمن الرحيم عبد الرحمن waa waa mahadsantiin adiga iyo bahda himilo dabcan sida caadiga ah ummaduhu iyo dadku waa kala dabeecado waana la kala duwan yahay marka la joogo baraha bulshada iyo marka fadhi kudirada la joogaba Een, dadku dadna marka la doodayo dadna si wanaagsan oo dood caqli ku dhisan oo akhlaaq ku dhisan ay ay ku doodaan Een, xujadoodina si een, hufan ayay usoo bandhigtaan dadna waxay ku laraan een, nacaybka sheegaysaan een, colaad een, dadka qaar oo la dura een, hadalla been ah waxyaabahaasi een, si guud een, soomaali keligeed ma ahane adduunyada dhan iyo ummadaha dhanna nala qaba wax anaga nagu gaar ah dee ma aha baraha bulshada marka sidee ay uga qayb qaataan faafinta hadallada naciibka ku salaysan Een, baraha bulshadu waxa ay ka tirsan yihiin een, saxaafadda ay bulshadu ay adeegsato Een, bulshadu intaynan warbaahintan hadda casriga ah ee social media iyo technolojiyadu aysan imaanin Een, ummaduhu iyo bulshada iyo dadka deegaanka ee communitieska meel wada degan waxay ku wada doodi jireen fadhi kudirir wax la yidhaahdo soomaalidana ay caan ay ku ahayd fadhi kudiradaas waxaa ka imaan jiray een, nabad iyo heshiisna wuu ka imaan jiray colaad iyo dagaal iyo nacaybna wuu ka imaan jiray marka marka la fadhi ku dirirayana waa labadaasay isugu jiraan meel wanaag lagu sheego oo khayr lagu sheega een, dad lagu heshiisiiye iyo meel maxay ahayd een, sida magacaba ka muuqataba een, lagu een, fadhi ku diriro oo colaad iyo qabyaalad iyo maxay ahayd een, kala fadlid iyo kala horumarin dadka een, maxay ahayd looga sheekeeyo hadallo been ku dhisan oo aan sal iyo raad toona aan lahayn ay kasoo baxaan kadibna ay keento maxay ahayd een, colaad iyo dagaal iyo maxay ahayd een, dad inay isku dhacaan ama cadaawad ay isku qaadaan ay keento ayay ayay ayay ahaan jireen Een, markii teknolojiyadu timid een, isu imaatinka uu yaraaday baraha bulshadu ay soo baxeen een, fadhi kudiradii een, lagu fadhi kudiri jiro laisugu imaan jiray ayaa maxay ahayd baraha bulshada la keenay waxaad arkaysaa khayrna waa ka socdaa wanaagna waa ka socdaa dabcan Een, dhanka kalena xumaanta iyo nacaybka iyo maxay ahayd een, qof een, la suurad xumaynaya oo wax uusan ahayn een, lagu tilmaamayo lagana sheegayo been mararka qaar een, dad ay, ay qabiilo iyo wax ay ku hurinayaan ay ku kicinayaan ay colaada ku hurinayaan waxyaabahaas dhan maxay ahayd waa ka jiraan soomaalidana dadkeena waa waa ku badan yahay Ee, dadka ee, dibadaha jira ee soomaalida ah iyo dadka gudaha joogaba labaduba aad maxay ahayd ay u isticmaalaan waxaasna waxaa keenayo shaqo la-aanta badan ee dhalinyarada iyo dadkeena haysata ayay qayb ka tahay hadday banaanka jiraan oo dibadaha jiraanna ee, yurub iyo america ay jiraanna shaqo badan dadka aan haysanina maxay ahayd aad u isticmaalo oo oo colaadaha iyo ku horiya Ee, gudihiina maxay ahayd ee, dhibaata ee, ka abuura marka si weynay maxay ahayd arintaas ay ay- ay waayadan dambana usoo ifbaxaysay teknolojiyadana waxaa keenayso fadhi kudiriradii caadiga ahaa ee aan qiinay ayay ka mid yihiin qaata maxay tahay natiijooyinka ka dhasha adeegsiga hadallada naciibka ah dabcan waxaa ka dhalan kara natiijooyin ka dhalan kara hadallada een, nacaybka een, ku dhisan iyo oo baraha bulshada loo isticmaala een, colaad iyo calool wax isugu qaad iyo si xun wax u faham Een, hadal yacni si loo yiri ayaa waxaa laga yaabaa inuu een, ummad uu- uu u dhibaateeyo Een, xogaha beenta ku dhisanna dabcan waa dadka ka falcelinaya waxaa laga yaabaa inay si khalad ah ay, ay u fuliyaan Een, intaan ogsoonnahay soomaalidii hore intaynan barahan bulshada iyo waxaan aynan imaanin waa isku mid ah Een, hadallada beenta ku dhisan iyo hurinta colaadaha waxaa ka dhalan jiray ee, gacan qaada ka dhalan jiray dagaalaba ka dhalan jiray qabaa'il baa maxay ahayd ee, iyo qoysasa maxay ahayd isku layn jiray Een, qofaa maxay ahayd een, lagu suurad xumeeyaa oo suuradiisii iyo mustaqbalkiisii maxay ahayd wax loo dhimaa marka waa waxyaabo waaweyn oo natiijooyin oo maxay ahayd een, caqabad noqon kara ayaa maxay ahayd een, een, ka dhasha arintaasna waxay socotaa ilaa ay dhabta iyo runta iyo xaqiiqada ay ka imaanayso ayay ayay sii soconaysaa marka waa isku soo duuba maxay ahayd culeysyo waaweyna maxay ahayd een, colaad hurinta iyo hadallada nacaybka ahi een, een, ka dhasha Mm. maxay tahay marka ujeeddada ay leeyihiin dadka isticmaala ama dadka adeegsada hadallada naceebka ku salaysan Een, ujeedka guud ee maxay ahayd hadalladaasi dee laga leeyahay waxa waaye een, in ujeedo guracan dee lagu gaaro dana gaar ah lagu gaaro een, dad ay sadbursi ay ku sameeyaan een, kadibna ay ka dhashaan maxay ahayd natiijada ka dhalan karta ay noqon kartahay colaad een, dhibaatooyin mararka qaar inay dagaallo ay keenaan in maxay ahayd caloosha een, een, wax la isugu qaada waxyaabahaas dhan ay keeni kartaa si guud Mm. markaad eegto farqi noocee ah ayaa u dhexeeya sida caalamku u isticmaalo baraha bulshada iyo sidaan anagu u isticmaalo soomaali ahaan dabcan isticmaalka baraha bulshada soomaalida iyo dadyowga kale ee aan soomaalida ahayn ee dowladaha kale een, waxay si guud yacni waa waa laga wada siman yahay oo dadka waa lagu ijaafeeyaa meel kastoo la joogaba een, fake newska iyo dadka in la ijaafeeyo oo een, suuradoodii iyo wejigoodii maxay ahayd een, khalad badan een, laga muujiyo lasoo saara waxaasi ummadaha caalamka oo dhan waa way ka wada siman yihiin laakiin annagu een, waxaan la gaarnahay eh, dadkeenna baagamuudada ah iyo dadkeenna maxay ahayd een, eh, waxmagaratada ah ayaa ayaa social mediahii ku batay oo ku horumaray waxay umale waxaa u malaysaa marka inaynan dadkeenna soomaalida ah een, oo caamada u badan aynan kala saari karin wixii xaqiiqada ahaa iyo wixii eh, een, een, een, been- beenta iyo hurinta colaadaha iyo maxay ahayd een, een, een, ku kala salaysnaa waxaan kaloon ku kala duwannahay annaga waxaa xasaasiyad badan agteenna ka leh qabiilka iyo deegaanada ayaa maxay ahayd xasaasiyad badan ka leh marka mar kasta oo qabiil een, lasoo hadal qaada annaga waa waan aadan ugu saamownaa adduunyada kale dabcan waa waxyaaba aan wadaagna way jiraan waxaan kaloon ku kala gedisannahay een, shuruucda annaga xaggeena marka la jooga wax shuruuc ah oo ama internetka ama baraha bulshada ah een, ka degan dee ma jiraan marka laga reebo een, qaanuunka madaniga ah oo asagana tilmaamaya qofkii xadgudub geystaahi in maxay ahayd een, een, keygiisii een, een, ciqaabtiisii la marsiinaya een, waxyaabaha oo dhan waa waa jiraan iyo qaanuunka een, ciqaabta ku salaysan oo soomaalidu ay leedahay laakiin mid arrimo een, bara bulsho iyo internet iyo tiknolojiya ku saabsan oo hadda aan leenahay dee ma laha Mm. soomaalidu eh, marka la eego sidii la rabay ma uga faa'iidaystaan baraha bulshada dabcan waxaa jira dad badan oo soomaaliyeed oo wanaagsan oo baraha bulshada iyo maxay ahayd internetka si guud ugu jira inay macluumo sax ah ama xogo sax ah ay soo gudbiyaan een, ummad ka wacyigeliya een, aqoona la isugu soo gudbiyaa dadka qaar waa ganacsiyada maxay ahayd lagu soo bandhigaa oo waxbaa lagu xayiisistaa een, wax soo saarka guudo ama badeecadaha iyo afkaarta maxay ahayd le- laysku dhaafsadaa si guud yacni wanaag iyo khayr iyo waa ka socdaa oo oo oo maxay ahayd wacyigii guud ee bulshadana waa lagu dhisaa oo culimmadii hadda khudbadihii masaajidda iyo cashiradii masaajidda ka socday meelo badan dee dabcan waa waa lasoo bandhigaa oo waa waa ka jiraan baraha bulshada way ka jiraan haddana dhanka kale ee, dad oo oo sidii khaldaneed u isticmaalo oo beentaasi faafiyaan ee way ku jiraan dad dadka caaya way ka buuxaan oo aaday ugu jiraan Een, waxaa moodaa marka marka la fiiriyo fiiska iyo iyo daawashadu een, iyo la socod la socoshadu inay ku badan tahay dhankan een, xumaanta ah Een, ma garanayo ma dadkeena waxay ka ay ay ka samaysan yihiin ama ay ay ku badan een, xasaasiyadda iyo wararka dhiilada een, xambaarsan ayaa aad maxay ahayd een, loo jecel yahay loona buunbuuniya dadku halkaasay ay may u badan yihiin ma garanayo Een, ee, annagu war- marka la isku soo duubo khayr iyo iyo shar labadaba way ka socdaan baraha bulshada yaa badan yaa sa- een, een, een, saameynteeda badan leh waa wax een, maxay ahayd su-aal ay ka taagan tahay oo in cilmi baaris badan in laga sameeyo u baahan waata soomaaliya ma ka jiraa sharciga xakameynta internetka Ee, sidii hadalka aan ku bilaabay hadda soomaaliya sharciyad tiknolojiyad iyo bara bulsho iyo maxay ahayd iyo internet iyo een, oo badan maxay ahayd kama jiraan wasaaraddeena isgaarsiinta iyo tiknolojiyadu sharciyo ay baasgaraysay dabcan waa ayagona waxbaa jiraan laakiin weli dhaqangelintoodii iyo hufnaantoodii iyo sidii loo kala hufi lahaa ayaduna weli lama gaarin baarlamaanka waxbaa jira oo hadda la meel marinaya si guud yani hadda u dhaqaaq guud sidii arrimahan oo kaleenta ahi wax looga qaban lahaa iyo baraarugaasi hadda wuu jiraa laakiin wax hadda maxkamadaheenii oo ay ku dhaqaaqaan oo ay ku ay- ay- ay ku xisaabiyaan oo guud eh, ma jiraan laakiin dee qaanuunkeenii guud ee qaanuunkii madaniga iyo qaanuunka een, een, xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo dhammaantood marka aad fiiriso een, akhlaaq darida iyo xadgudubka dadka een, qawaaniinaa nooga degsaneed qawaaniintaas dabcan waa waa lala tiigsan karaa ciddii een, si khalad ah een, een, een, ugu xadgudub Mm. marka la eego ma laga hortegi karaa marka hadallada naceebka ku salaysan sideesaa looga hortegi karaa Een, waxaa looga hortegi karaa oo ka hortag noqon kara een, dadka oo yani sida aan ogsoonahay markasta ay beentu iyo hadallada xun een, raad badan ma laha mana sii waaraan Een, muddo yar ayay jiraan oo ay si fudud ay ku faafaan kadibna runta marka ay ka daba timaado ama heshiis een, kama dambaysa ah la gaaro wixii way iska soo dhammaadaan oo meel cidla ah ayay ayay ku dhammaadaan soomaalidu maahmaah badan bay leedahay een, beeni raad ma leh iyo beenay maxaa een, orod leedahay inta ay runi kaa daba timaada marka waxaasi waa waxaa keeni kara maxay ahayd joojin kara een, runta iyo xaqiiqada oo marka dambe ahi la gaara Een, waxaa looga hortegi karaa een, runtaas oo lagu dadaalo runtuna ay shaqayso iyo een, macluumaadka kala duwan ee bulshada soo gaarayo in la gaarsiiyo dadku heer aqoontoodu ay ku filnaato inay kala soocaan maxaa runa maxaa beena maxaa saxa maxaa een, een, een, een, khalad ah in lasoo gaarsiiyo in ay ayagu ay ay ay samayn karaan maxay ahayd een, faafreeb oo shaksi ah dadku inay samayn karaan in aqoontooda lasoo gaarsiiyo Een, ka hortag kale oo gaar ah oo hadda lagu samayn karaahi een, nooma muuqato baraha bulshada iyo tiknolojiyadu een, wax la joojin karo oo ama soomaaliya laga xiri karo ama ummado laga xiri karaahi maanta ma aha cid kasta iyo guryaheeda iyo telefonadooda smartphone-ka ayay maxay ahayd haystaan internetkana meel kastuu gaaraa marka wax la joojin karaahi ma aha inta la joojin lahaa oo afka la qaban lahaa oo la dabooli lahaa waxaa ka fiican bulshadu in la wacyigeliyo een, in la soo gaarsiiyo een, inay kala saaraan runta iyo beenta saxda iyo khaladka inay kala fahmi karaan in dadka lasoo gaarsiiyo macluumada badan ee soo gaaraysa iyo xogaha badan ee soo gaarayana ayagaa awood u yeelanayo wixii xunna inay iska tuuraan wixii wanaagsanna ay iska qaataan ay qaataan Een, arrimahan yani qur-aankeena kariimka ah iyo diinta waqti dheer maxay ahayd ay kasoo sheekeysay Een, waxaa jira maxay ahayd een, wain jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu waa waa waxbarashadii qeyb ka mid tahay maxay ahayd dadka lagu wacyigelinayaa qof een, faajir ah oo faasiq ah haddii uu war xun uu u keeno ama war uu u sheego inta aysan la boodin warkaasi oo aynan ku camal falin oo aynan ka fal celinin inay hubiyaan warkan maxaa sax ka ah maxaa khalad ka ah fatabayanuu hubsada oo maxay ahayd een, caddaysta inay waxaan ay, ay, ay, ay wanaagiisa iyo khayrkiisa marka een, bulshadu waxaa la rabaa marka uu warka uu soo gaarayo inay falcelinta horeyna ay ka bilaabina ay maskaxdoodu ay ka shaqaysiiyaan si ay u hubsadaan een, wararkan een, ilaha uu ka yimid iyo sida uu ku imaaday iyo wakhtiga uu yimid iyo cidda ay saamaynaysaba inta maxay ahayd in, in laga baaraandego oo la hubsada
madrasadan magaceeda waxay leedahay muqdisho international school waxay ka kooban tahay afar qaybood oo waxbarasho ah qaybta koowaad waa qaybta xanaanada carruurta oon wax ku barno arday da-doodu udhexayso saddex sano ilaa lix sano ardaydaas waxaan barnaa qur-aanka kariimka adkaaro anaashi ducooyin xisaab af soomaali iyo alifbeetada ingiliishka
وغير لابد نار ardadaas waxaan siinaa quraac qado galabkiina waxaan siinaa caano waxay helaan cayaaro duhurkiina waxay helaan ugu yaraan saacadii bar ay seexdaan waxaan u diyaarinay gawaari guryahooda ka soo qaada kuna celiya waxa wax u dhiga macallimiin ku habboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta qur'aanka kariimka ah oo u qaybsan saddex qaybood qaybta hingaada oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo koobanna ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro boqolkiiba sagaashan xifdinta qur-aanka waxaan u raacinaa maadooyinka asaasiga ah sida xisaab ingilish iyo af soomaali qaybta saddexaad ee qur-aankana waxaan ugu talagalnay gelinka hore inaan ardada qur-aanka xoogga u saarno gelinka dambena waxaan siinaa iskuul dhammaystiran
دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkana wax badan waan uga gedisannahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa siddeed maado maadada koowaad waa qur'aan ingilish carabi af soomaali xisaab saynis sochial iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardada ugu darnaa kombiyuutar iyo qur-aan fasalka siddeedaad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunno karinta ama home synis dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernahay shan maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka qur-aanka kariimka maadada labaad waa maadada kombiyuutarka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darawalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama busineska waxaan siinaa arday dugsi sare ka qalin jabishan shahaado shahaadada koowaad oo tafsiirka qur-aanka midda labaadna kombiyuutarka midda saddexaadna korontada shahaada afraadna darwalnimada shahaada ugu dambaysana waa shahaadada dugsiga sare ee mawaada kala duwan oo arday ku soo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama u diyaarinta iskuulka oo aan ugu talagalnay ardada da'da waxbarashadu ay kala wen yihiin si aan isu waafajinno muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafadda taleex waddada cabdiqaasin wuxuu ku dhegan yahay warshadii hore ee kokokolo dugsiga muqdisho international school waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada kale ah eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo kow konton iyo labo ama eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo lix toddobaatan iyo lix من سعى لخدمة القرآن الفجر الباسم قادم ah alla lugaha oo haddana way murqaha oo dhan ah oo haddana meelbii ma fiyooba oo alla yaa ii doona dawo lagu raysto arsiday wax kaa yihiin meelba iima fiyoobe ma ii dooni kartaa wax un dawo ah kuuma dooni karo wax uun dawo ah ee waxaan kuu dooni karaa dawada keliya ee xanuun kastaba ka dawada ah ay ay ay ay ay al magaceed xabatu sawdada alfajri xabad sawdada alfajri miyaad i dhahday haa oo waa tan keliya ee ugu saafisan uguna nadiifsan islamarkaasna maanta loo wada isticmaalo daaweynta xanuun kasta ninba kuwa boqoli kuu talisi baa maqli jiri bal ii keen bal xabad sawdada alfajri
hoo waa tanaayo marso hatatatatatatatatata sii aadaari may sida marsaan ku yidhi
maasha allah durbabafay warsiqaadkii beeya
warshada xabatu sawdada alfajri waxaa ka shaqeeya khuburo aqoon durugsan u leh xabatu sawdada waana sababta ay dhammaan bulshada soomaaliyeed ay ugu wada koobmeen keliya xabatu sawdada warshada alfajri sidoo kalena waxa ay ku haysaa daawooyinka kala ah caadawareerka musabiyaanka infectionka iyo womanis herbal hony biyabaxa degdega ah gaaska hamiirada ragga babaasiirka galaha burabiyoodka jilba xanuunka iyo daawada lafa xanuunka kaafi herbal kliniga montrin capsules iyo dawada tima googo'a iyo bixinta timaha saliidda s herbal oil iyo macalshaabadeedii bay wadataa dawada babaasiirtu waa saddex nuuc midi waa sumbosto midi waa boomaato iyo caleen caloosha bixisa dawada madax xanuunka iyo weliba neerfaha hurdala-aanta iyo warwarka dawada yiridka ilka dhiigga iyo afshiirka daawooyinka isha sixirka iyo jinka intaba warshada xabatu sawdada alfajri ayaa ku wadaraysa الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم الفجر الباسم قادم
macquul electronics company moodel kastoo elektaroonig ahaado midkay mujtamaceennu muhdaan oo maankoodu doonaa mid yar iyo mid weyn macquul elektaronigs baa ka maqsuudiyo mahad ilaahay kuwa kale kaga maarmeen muuqaal daawashada dhalooyin t v kuwii ugu mudnaayo mujtamaceennu muuhanayeen marna aan laga maarmin macquul electronics baa ka maqsuudiyo mahad ilaahay kuwa kale kaga maarmeen khasaalada mug weyn oo dharka maydhidooda marna aan looga maarmayn dumarkuna mahdiyeen oo mowlo ugu maciinay macquul elektaronigs baa ka maqsuudiyo mahad ilaahay kuwa kale kaga maarmeen macquul electronics waxaad ka helaysaa faranjeerada nooc kasta muukeyfyada kuukarada makiinadaha qudaarta iyo marwaxadaha waxaa kaloo si gaara uga helaysaa khasaaladaha subernational iyo faranjeerada subernational oo leh damaanad hal sana iyo weliba faranjeerada mukeyfyada iyo tiviyada t c l oo iyana leh damaanad hal sana macquul electronics company wuxuu ku yaalaa suuqa weyn ee bakaaraha wadada shirkadaha gaar ahaan kasoo horjeedka somtel wixii faahfaahin intaa dheer fadlan ka wac eber lix hal sagaal sagaashan iyo afar afartan iyo afar afartan iyo kow eber lix hal labo labaatan iyo saddex soddon iyo saddex soddon ama eber lix hal shan konton iyo kow labaatan iyo kow siddeetan iyo kow macquul electronics
guud ahaanba dhegaystayaal intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii toddobaadka dalka iyo dadka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cabdifataax caashi guuleed intaan dib ugu kulmi doonno barnaamijkan mid ka xiga ikhiyaarey waxaan idin leeyahay ammaano allah